waxaa wadanka Uganda ka taagan cabsi ay ka qabaan inuu dalkaasi ka dhaco weeraro ay soo qaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu sheegay afhayeenka booliska Uganda Kitumu Rusoke Kitumu ayaa sheegay in xogtan digniinta ah uu ka helay waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo safaaradda Mareykanka ee wadanka Uganda xogtan ayaa walaac badan ku abuurtay dowladda dalkaasi waxayna bilowday xukuumadda Kampala inay aad u adkayso ammaanka magaalooyinka waddankaasi meelaha ay sheegeen in weerarkan looga cabsi qabo inuu ka dhaco waxaa ka mid ah safaaradda mareykanka ee dalkaasi iyo xarumaha qaramada midoobay goobahan ayaana si gaar ah loo ilaalinayaa xilligan goobaha sida gaarka ah loo magacaabay ee looga digay dadka u dhashay mareykanka inay tagaanna waxaa ka mid ah goobaha dalxiiska iyo isku imaatinada sida lagu sheegay warka ka soo baxay safaaradda mareykanka ee waddanka uganda dowladda uganda ayaa ka mid ah dowladaha shisheeye ee duulaanka kusoo qaaday dalkan muslimka ah ee soomaaliyeed waxayna duulaankeeda qar iska tuurka ah ay ku dishay dadyow aad u fara badan oo rayid ah waxaana ugu dambeeyey dilal arxandarro ah oo ay u geysatay dad beeraley ah kaasoo ka dhacay deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose kolkaasoo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo saartay bayaan ay ku sheegtay in aan dowladda uganda looga hari doonin dilalka ay u geysanayso bulshada soomaaliyeed ayna sugato weeraro dhiigbixin ah oo ay kala kulmi doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab